wejiga koowaad sii tallaalka covid nteen ayaa waxaay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle ay ka tilaashay dadka da-da ah iyo kuwa dhexdhexaadka waxaana si rasmi ah loogu soo gebagabeeyey magaalooyinka jowhar iyo mahadaay ee gobolkan hirshabeellaha dhexe ugu horeyn waxaa munaasabada xiritaanka wejiga koowaad ee tallaalka covid nteen ka hadlay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabelle cabdiqaadir ibraahim maanta waxaa gabagabo noo ah howl aada muhiim u ahayd oo yacni ka hortagga covid nteen aan tallaalkeeda aan ku samaynaynay mudane wasiir goobtan iyo afar goobood oo kale ayaa waxaa ka socday ilaa toban casho hawshii tallaalka covid nteen maanta ayay gabagabo noo tahay muddadaas ilaa iyo hadda dadkii loogu talagalay ama taargetka tiradii taargetka noo ahayd meel fiican baan ka maraynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in oo fayska labaad aan sidaanoo kale hawsha u qabanno dhanka kale wakiilka w h o ee maamulka hirshabelle maxamed cabdikariin iyo madaxa mashruuca tilaalka saynab cabdulle ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen wejiga koowaad ee tilaalka oo loogu fuliyey gobolkan hirshabeellaha dhexe waxaan waxaaba hadda laga sii shaqaynayaa oo mobilizationkeeda iyo shaqadeeda sii socdo markii rotiinkan face oneka uu dhammaado in doostowgii iyo qaabkii loo qaadan lahaa haddana laga sii shaqeeyo lianna talaalka wuxuu dhammaystiran yahay qofku markii shootka labaad qaataa la dhihi karaa qofkan coronavirusa laga talaalay marka insha allah waxaan rajaynayaa in hadda ay dadaalkii wasaaraddana sii wado federaalka stateka unicef w h o marka insha allah soon waxaan rajaynaynaa afar ilaa iyo laba iyo sideed ilaa iyo laba iyo toban asbuuc kadib in faystoga oo bilaaban doono tallaalkan covid nteen in laga bilaabay hirshabeelle oo dhan oo beledweyne ilaa iyo midhal shabeelle midhal shabeelle alawal waxaan bilownay jawaar xarumihii kalena waa la bilaabay hadda maantana jawaar waxay noo maray gabagabadii maasha allah cobragekiinala ka rabay waa kabargaraynaynaa insha allah wax yaraa nooga dhiman waxaana dhowaan la filayaa in uu dib u bilowdo wejiga labaad ee talaalka loogu hortegayo xanuunka safmareenka ah ee aafeeyey dunida ee covid sagaal iyo toban